gudoomiyaha guddiga qaranka iyo shaqaalaha rayidka dowladda xasan abshiro maxamed ayaa si rasmi ah u daafuray wejiga labaad ee tobabarka gudahoosyaadyada wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee ku saabsan hirgelinta siyaasadda darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka dowladda gudoomiyaha xasan abshiro oo tobabarka daafuray ayaa waxauu ka hadlay muhiimadda uu tobabarka u leeyahay hirgelinta nidaamyada cadaaladda oo lagu jaangoonayo darajooyinka iyo mushaaraadka kaasoo saldhig u ah tayeynta maamulka shaqaalaha ee rayidka wuxuu markaasi gudoomiyaha xasan abshirow uu dhiirigeliyey xubnaha guddiga hoosaadyada inay si buuxda u qaataan kaalintooda kuna shaqeeyaan daacadnimo dulqaad iyo hufanaane gudoomiye abshirow ayaa sidoo kale ugu baaqay kasoo qaybgalayaasha isagoona xusay in xilka loo egmado uu yahay mid muhiim u ah oo kobcinta dowladnimada ka qayb qaadanayo loona baahan yahay inay noqdaan tusaale wanaagsan oo hormuud u ah hirgelinta siyaasadda qaranka ee lagu horumarinayo nidaamka shaqaalaha rayidka hay-adaha maanta halkan jooga inay ka faa'iidaystaan waktiga yaroo ay haystaan waana ka dharigsan tihiin siyaasaddan in muddo ah in laga soo shaqaynayey ama laga hadlayay waa u qabteen inaad ka warqabtaan laakiin maanta waxaad u joogtaan in faahfaahintii iyo qodobadii la rabay halkaan aad aada ugu bogataan dadaarankeena wuxuu yahay inaad waxyaabaha halkaan lagu soo bandhigi doono inaad inta si fiican aada u daraasaysaan oo ula socotaan madaxdii idinka dambeysana la gaarsiiyo howlaha la idinka rabo waqtiyada soo socda usbuucyada soo socda la idiin soo diri doonana aada ku dabaqdaan keliya halkaan ma ahan in inta la yimaado oo laisdhegayto laisdhegayso lagu kala tago ma ahan muhiimaddeeda waxay tahay halkaan aqoon isweydaarsidii waa ka duwan yahay waa aqoon isweydaarsi shaqo waa aqoon isweydaarsi shaqo laga rabo fulinteeda hay-adaha dowladda wasaaradaha hay-adahaba inay markay dib u noqdaan inay soo fuliyaan tobabarkan ayaa wuxuu sidoo kale dhiirigelinayaa nidaamka cadaaladda ee lagu jaangoonayo darajooyinka iyo mushaaraadka kaasoo saldhig u ah tayeynta maamulka shaqaalaha ee rayidka